أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraة النisaء waxaa noo soo dembeeyey ka hadal oo alla subxaanahu watacaala ka hadlayey munaafiqiinta iyo wasfigooda iyo tilmaamahooda waxaana ka mid ahayd afka inay ka yidhaahdaan daacatun amrunaa daacatun sha'nigeenna iyo kaan ku taagannahay waa adeecid aan ku adeecayna adiga rasuul allow marka ay ka tagaan oo ay habeenkii guryahooda aadaanna inay mirayaan oy falanqeynayaan shirqool inay nebigii u falanqeynayaan iyo warkiisa oo ay bedelaan taana marka alla wuxuu yidhi alla ka tala saaro allah kugu filan qur-aankii baa marka alla uu tilmaamay afalaa yatadabbaruuna alqur'aan qur-aanka miyaanay fiirfiirinaynin cajaa'ibtiisa oo markaa qur-aankii waxaa ku sugan wax ay ku waano qaataan falkaas xunna ay uga joogaan haddana arrin kale tilmaan kaleoo munaafiqiintu ay leeyihiin buu alla ka warramayaa taas oo ah inay ka hor dhacaan arrimaha waaweyn ee ku tacalluqo ama ku xiran ummadda amnigeeda iyo dagaalkeeda cabsida iyo amniga arrimo ku xiran ayay kaga hor dhacayaan nebiga iyo asxaabtiisii ahlulxalli walcaqdiga ahaayeen inta aynan arrintaa wax ka dhihin dadka u sheegin masaalixdeeda aanay fiirinin iyagaa ka hor dhacayo arrintaana laba dhib ayay leedahay dhibna waxa uu yahay haddii qabarka ama warka ay ka hor dhacayaan uu yahay war naxdin iyo cabsi leh ummaddii niyad jab baa ku dhacayo haddii uu yahay qabar markaa farxad iyo guul ahna marka ay ka waramaan cadowgii gaalada ayaa digtooni qaadaya oo mar haddii guul iyo guushoodu sida ay tahay iyo haddii laga waramo muslimiinta cadowgii markaa waxaa laga yaabaa inuu digtooni fiican qaato oo arrintaa ay xiise ay geliso iyo xamaasad dhiilla ay ku kiciso markaana isagii markaa dagaal iyo damac fara badan uu galo labadaa dhinacba marka dhibaato fara badan bay ka tahay alla marka wuxuu tilmaamayaa subxaanahu watacaala arrintaas uu arrimaha waaweyn ee amniga ummadda iyo cabsida ku tacalluqo in dadka iyaga baarbaari karo ama wax ka fahmi karo ama inta in la sheegaa ay tahay in la aan la sheeginna inta ay tahay dadkaas kala garan kara in loo daayo waa aadaab iyo marka qaacido aada u muhiima aayaddu waxay ka hadlaysaa al-ishaacaatu waddicaayaatu waal-iclaan ayb ayay ka warramaysaa waxaa la sheegi karayo waxaan la sheegi karin iyo cidda ay tahay inay sheegto qaala tacaala alla wuxuu yidhi waidaa haddii jaa-ahum uu u yimaado amrun arrin shay hadduu u yimaado munaafiqiintu shayga oo min almni amni iyo xasilooni ah aw ilkhawfi ama cabsi ah adaacuu way baahinayaan bihi shaygaas bay baahinayaan ay faafinayaan walow haddii radduu ay celin lahaayeen hu shaygaas ila rasuuli rasuulka ay u celin lahaayeen wa ilaa ulil amri amarka iyo talada kuwa u saaxiibka ah ay u celin lahaayeen minhum oo iyaga ka mid ah minhum taani marka ayaa waxay keenaysaa aayadda yaa looga warramayaa waidaa jaa-ahum damiirka yaa waayo dadka la sheegayo tafsiir baa wuxuu leeyahay waxaa laga warramayaa dacafatu lmuslimiin dadka muslimiinta ee taagta daran ee dacafada ah ee iyaga aan ahayn ahlulxalli walcaqdigaa loo jeedaa marka wailaa ulil amri minhum iyagaas marka muslimiinta ka mid ah dadka talada hayee muslimiinta ah ile iyagiiba waa muslimiin inkastooy dacafo yihiin minhumta marka muslimiinta loo celinayaa dadka marka muslimiinta ahluxalli walcaqdigooda ayb hadday u celin lahaayeen haddii marka munaafiqiinta loo jeedana minhumta marka waxay noqonaysaa walow radduu hadday celin lahaayeen hu shayga ila rasuuli ay u celin lahaayeen iyo wa ilaa ulil amri talada kuwa u saaxiibkaa minhum iyaga ka mido iyaga taladooda haayo ayb oo iyaga islaamay sheeganayaan taladooda de waxaa haya rasuulka iyo dadka ulul amriga la calima wuu ogaan lahaa hu shaygaas bay ogaan lahaay way ogaan lahaayeen aladiina kuwa yastanbituuna raacraacaya hu shaygaas minhum waxay ka ogaan lahaayeen rasuulka iyo ulul amriga xaggooday ka ogaan lahaayeen walowlaa haddii lala walowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa haddii lala-yahay calaykum korkiina ou galladay wa raxmatuhu naxariistiisa lala-yahay la tabactum waxaad raaci lahaydeen ashaydaana shaydaan baad raaci lahaydeen ilaa qaliilanta marka waxay la socotaa warkii hore waa istinaa warkii hore u noqonayo waإida jaaءahum amru min alأmni aw اlkhawfi adaacuu bihi way baahinayaan ilaa qaliilan wax yar maahane kuwa yaroo iyaga ka mida baan baahinaynin ayb xaggaa marka in loo celiyo ayb aayadda marka qoladay ka waramayso labadaas qolo ama waa munaafiqiinta ama waa dacafatu lmuslimiin baa la yidhi akharu lculamaana waxay leeyihiin dadkan laga hadlayaa waa munaafiqiin ayb waidaa haddii jaa-ahum uu u yimaado iyaga amrun arrin hadduu u yimaado arrinka oo min almni amniga ah amnigaana marka waxay leeyihiin mufasiriintu bimacnaa waxaa loo jeedaa guul muslimiintu ay heleen haddii ay u timaado ayb war markaa yacni guul ah oo ay muslimiintii waa guuleystaa waa guuleysteen warkaas ay maqlaana uu u yimaado aw ilkhawfi ama cabsi ah war cabsi ah muslimiintii waa laga guuleystay hebel iyo hebel waa la dilay akhbaar marka dil iyo guul laga guuleystay muslimiinta ku saabsan haddii ay u timaado adaacuu way baahinayaan bihi warkaas waa faafinayaan ayb marka sheekh cabdiraxmaan ibni naasir assicdi waxa uu yidhi aayaddan isagoo tacliiqinayo hada ta'diibu min allahi licibaadihi waa edbin alla addoommadiisa uu edbinayo can ficlihim haadaa uu ka edbinayo ficilkoodan gayri laa'iqi aan u habboonayn wa annahu yanbagii lahum waxaa inay u habboon tahay buu alla u sheegayaa idaa jaa-ahum amrun hadday u yimaado shay ama arrin min alumuuri almuhimmati arrimaha waaweyn ee muhimka ah waalmasaalixi alcaammati masaalixda caamka ah ma yatacallaqu biاlmni wa suruuri اlmu'miniin wax ku tacalluqo muslimiinta farxaddooda iyo amnigooda ow bilkhawfi ama cabsi ku saabsan aladii fiihi musiibat calayhim kaasoo marka ay ku jirto musiibo korkooda ku habsatay waxaa laga rabaa an yatahabatuu inay hubsadaan warkan waa soo dhacay weli lama ilaani lama iclaaminin waa inay hubsadaan an yatahabatuu inay hubsadaan walaa yastacjiluu inaynan ku degdegin biishaacatihi arrintaa baahinteeda iyo faafinteeda ayb oo arrintaa marka biishaacati dalika alkhabar inaynan ku degdegin waxay samaynayaan marka bal yaruduunahu ila arasuuli waxay u celinayaan rasuulka wa ilaa uli lamri minhum ulul amrigiina yaa waayo ahli ra'yi dadka ra'yiga u saaxiibka ah waalcilmi cilmiga u saaxiibka ah waalnusxi daacadnimada u saaxiibka ah waalcaqli caqliga u saaxiibka ah waalrasaanati deganaanta u saaxiibka ah dhowr tilmaamood buu sheegay marka dadka ulil amriga waa dadka ra'yiga u saaxiibka ah cilmiga u saaxiibka ah daacadnimo u saaxiib ah caqli u saaxiiba deganaanna u saaxiiba ayb aladiina yacrifuuna alumuura kuwaasoo umuuraha yaqaano wayacrifuuna almasaalixa masaalixdana garanayaan kuwaasoo marka masaalixdii iyo waxyaabahana garanayaan wa fii hada daliilun buu yidhi aayaddan waxaa ku sugan daliil liqaacidatin adabiyatin qaacido aadaabta ku tacalluqdo wahiya annahu idaa xasala baxhun haddii uu dhaco arrin in la baxdiyaa ay tahay fii amrin min alumuur arrin umuuraha ka mida yanbagii waxaa habboon an yatawallaa arrintaa inuu maamulo man huwa ahlun lidalika qof arrintaa ahal u ah aayadda waxaa kaloo laga qaadanayaa buu leeyahay haddii arrin yimaado arrintaana ay tala iyo baxhi iyo fiirfiirin u baahan tahay ninkii aqoon u leh tilmaantaasna lasoo sheegayna leh in faraha looga qaado oo loo daayo oo dadkoo dhan aynan noqonin waxay maqaayadaha uga sheekaystaan guryaha ay uga sheekaystaan oo shaaha ku karsadaan in aynan noqonin ayb an yatawallaa man huwa ahlun lidalika wayajcala ilaa ahlihi ninkaa in looga dhiga arrintaa inuu ahal u yahay loo yeelo yacni loo sameeyo walaa yutaqadama bayna aydiihim inaan lagu hor ordin dadkaas oo taladaa marka muslimiinta dadkaa inay ugu sugaan leanna waa dad nusxi iyo cilmi u leh arrintaas nacam walaa yutaqadama bayna aydiihim fa inahu aqrabu ila asawaab sawaabku sidaasaa u dhowaansho badan wa axraa lisalaamati min alkhata gefkana sidaas baa looga nabadgeli og yahay intii la dhihi lahaa tala aan laga fiirsanin mar walbo waa la qaldamay intii la dhihi lahaa wa fiihi nahyu can alcajalati waxaa kaloo aayadda ku sugan deg degaa la yska reebayaa watasaruci iyo deg deg linashri lumuuri arrimaha in lagu degdego faafintooda min xiini samaacihaa mar allaale markii la maqlaba hore laga maqlaba in hore lagala boodo ayb wlmri bta'amuli waxaa kaloo walmru biاta'amuli ayaa ku sugan is-amrid lays amray deganaan tafiirfiirin qabla alkalaam intaan la hadlin bal warka horta fiiri warkani haddaad sheegto maslaxo maa ku jirta dhib miyaa ku jiro ta'amul in la sameeyo waannadaru fiihi iyo in la fiiriyo hal huwa maslaxatun maslaxo miyaah oo markaa yacnii hore hore loo gelayo mise ma aha ayb aduu warkaas aadka u qiimaha badan buu aayaddan ka bixiyey haayadan marka laga qaadanayaa warbaahintu muhimaday leedahay dhibna waa leedahay haddii marka warbaahintu ay noqoto wax lugtoodu iska furan tahay oo aan akhbaar aynan hubsanin iyo waxaanay ogeyn ama wax in la sheegaa iyagu aynan garan karin in la sheegaa inay tahay iyo inaynan ahayn haddii markaa ay dhex galaan waa hub kale oo muslimiinta lagu gumaadayo wey oo dhibaato aada iyo aada u daranna u keenayo haddii warbaahintaas waxaas ka baxayana dad markaa muxaririin ah oo wax taxriirin karo tilmaamahan lasoo sheegay leh daacadnimaa ku jirto diin ay leeyihiin caqli bay u saaxiib yihiin tajribo iyo dad u saaxiiba weeyaan kuwaasoo kale markaasi wixii in la sheegaa ay habboon tahay fursadday uga faa'iideysanayaan wixii kalena waa celinayaan sidaa marka uu yahayna warbaahintu markaa dagaal saxan bay ku jirtaa hadday sidaa yeesho haddii aanay sidaa yeelinna dagaal kaley ku jirtaa walidaalika nabiga sal ll ly slam isagoo ka hadlaayo warbaahintu inay dagaal tahay xadiid abu daawuud ku sugan nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum mushrikiinta la dagaalama maalka iyo nafta iyo waxaa kula dagaalantaan carabka marka bialsinatikum marka maxay tahay warbaahintaada iyo waxa aada sheegaysid ummadda muslimiinta adiga muslim baad sheeganaysaa oo muslim baan ahay baa leedahay warbaahintaadana waa inay u khidmaysaa muslimka oo aynan dhib u keenin haddii marka wax walbaa ay iska baahiso wixii marka ay ahayd ahlulxalli waalcaqdi inay fiirfiiriyaan haddii wiil yar meeshaa uun iska fadhiyo iyo mid kale ulajeedo uu leeyahay baan la garanaynin cilmi ma jiro tajruba ma jirto daacadnimo ma leh warbaahintii dad kale ay u shaqaysaa ummaddaas maxaa kasoo gaaraya marka meelo badan ay ka dhiban tahay marka siyaasaddii bay ka dhibanaanay dhaqaalihii bay ka dhibanaanaysaa warbaahintii bay ka dhibanaanaysaa meel walba dhib iyo dagaala uga socda ummaduhuna marka waa og yihiin warbaahinta yacni dagaalka ay ku jirto laxaadka uu leeyahay ayb haddii marka taasi laga boodo waxyaabahan marka alle yacni uu reebaya dhacaya innaga hadda marka tadbiir iyo wax noo khaas aba maba jiraan ba iyo wax dad ay wax la kala celiyo oo la kala reebaa ma jiraan dayib waxaa yacni imaanayo iyo waxa jiro iyo waxa soo socdo qof walbaa waa ka waramaa wa idaa haddii jaahum oo u yimaado marka waxaa kale warbaahintu inay iska ilaaliyaan ay u baahan tahay tahabutku isaga waaba lays amrayba oo nabigu sal ll ly slam wuxuu yihi kafaa bilmar-i ihman an yuxadita bikulli maa samic ama qofka waxaa ku filan been iyo dembi waxaa ugu filan wax allaale wuxuu maqlay inuu sheego saakay marka idaacadahani ama joornaaladani maalin walbaa joornaalkiina waxaa laga yaabaa lix toddobo qaarkoodna sodomeeyo baal waay wax lagu qoray u baahan tahay warkaan afar iyo labaatanka saac daaranna wuxuu u baahan yahay wax la sheego been iyo run iyo wax aan la hubsaninba waa laysku daraya arrintaas marka dhib weyn ay leedahay waxaa kaloo dhibka kaloo ay leedahay waxaa ka mid a beenta ay iyagu baahiyaan waa been aafaaqda deg deg ku kala gaarayso xadiidkii muslime min xadiidi samurata bni jundub ee dheeraa ee uu nebigu ka hadlayay dad qabriga lagu cadaabayo waxaa ku jirtay nin kalaaliib laga gelinayo daanka markaasaa ilaa iyo qadaadkiisa la jeexayaa sankaa laga gelinayaa dulka midigtaa ilaa iyo qadaadkaa la geynayaa ishaa laga gelinayaa ilaa qadaadka haddana dhanka kale u soo wareegayaa kan waa raystay waqtiga uu kan ku mashquulsan yahay marka nebiga loo sheegayna marka uu su-aalay markii malaa'igtu ay u tilmaameen waxay yidhaahdeen ninkani waa nin been ayuu sheegayaa beentiisii aafaaqday kala gaaraysaa aafaaqdayay kala gaaraysaa beenta uu sheego sidan baa marka loo cadaabayaa kaas marka hadda aafaaqdu waxay ku gaaraysaa wa waqti sahlan soo maaha hadda social mediaha marka qaabo badan baa bu waxaa halkan laga geliyo waxaa laga yaabaa second konton kun inay fiirsanaysa marba mid baa soo baxaya marqaab email wax laysugu dar dira iyo facebook wax laysugu dira iyo waxyaaba fara badan baa soo baxay maxay la soo baxeen marka dunuubtanna waa wataan halkanuu been ka gelinayaa hal ma malaayiin dadaa markiiba fiirinayso ama daawanayso ama akrinayso marka waxyaabahaas marka waxay u baahan yihiin mas-uuliyaddoodu hadday weyso dhib jira unbay noqonay wadamo dhan ayaa waxaa lagu damaariyey lagu baabi'iyey facebooka bes meel kale lama isticmaalin ummaddii marka wixii marka wareer fara badan bay yeesheen xataa duwalkii iskama celin karaan duqyaanka iclaanka oo wado xataa duwalka iskama celin karaan heerkaasaa maanta la marayaa marka innaga marka waxaa noo furan sodomeeye war idaacadood wax ka badan oo ay aada u yar tahay wax u khidmeynayo islaamka iyo ummaddan ay aada u yar tahay qaar lahwi bay ka shaqeeyaan oo banooni iyo bis ay u furan yihiin kuwana waxay u furan yihiin haween iyo bis iyo shubuhaad iyo islaamka wax idinka qabo iyo unbaa laga nashrinayaa laga faafiyaa kuwo kale waxbarasho iyo tacliin maadi ah oo aan wax qiyam iyo akhlaaq midna aan loo eegeynin bay ku howlan yihiin marka waxaas in layska jira way dadka marka wax ku leh waxaas ama ku howlanna inta ay ummadda dhumiyaana dembigoodu la ekaanayaa waxaa beentaas lagu nasrinayana dembi bay ku yeelanayaan dadkaa marka sidaa loo ciqaabayo nebigu uu tilmaamayana halisay u joogaan haddaynan alla uga towbad keenin ilaahayna aynan ugaga laabanin wa idaa haddii jaa-ahum uu u yimaado amrun arrin arrinka oo min almni amniga ah nabadgelyo warwato aw ilkhawfi ama cabsi adaacuu way faafinayaan bihi warkaas bay faafinayaan intii aan la la go-aaminin waxa la sheegaya iyo waxa kale way baahinayaan walow marka munaafiqiintu hadda baa warbaahintu aaday u adeegsan jireen oo qisatu lifki waa mithaal aada u weyn adaacuu way baahinayaan bihi warkaas bay faafinayaan walow radduu hadday celin lahaayeen hu warkaa amarkaa arrinkaasi ila rasuuli ay u celin lahaayeen wa ilaa ulil mri amarka kuwa u saaxiibka ah minhum iyaga xaal ay ka mid yihiin muslimiinta ay ka mid yihiin wan hadday u celin lahaayeen yani sidaabaa wanaagsanaan lahayd lacalimahu ladiina kuwii way ogaan lahaayeen yastanbituuna baarbaarayo hu amarkaa iyo shanigaa kuwa inay ogaadaan oo ay raad raacaan oo kuwa markaa baarbaarayo way garan lahaayeenoo waa ogaan lahaayeen minhum min uli lmri min alrasuuli wa uli lamri ayay ka ogaan lahaayeen rasuulka iyo ulul amriga ayay ka ogaan lahaayeen xaggooda ayb marka iyaga ha u daayaan waayo ha sugaan warka ay iyagu sheegaan ama ay baahiyaan ha ku gaabsadaan wax kalena ayaan la sii wadwadin saasay ka dhigan tahay walowlaa haddii fadlullaahi ilaahay fadligiisa lala-yahay calaykum idinka korkiina uu fadilay waraxmatuhu naxariistiisa haddii lala-yahay la tabactum waxaad raaci lahaydeen ashaydaana shaydaan ayaad raaci lahaydeen ilaa qaliilan wax yar maahan marka ilaa qaliilan waxaa la yidhi sidee looga istisnoonayaa haddii fadliga alle ounan ahayn kulligoodba shaydaanay raaci lahaayeen marka maxay tahay haddii alla fadligiisa aanu ahayn shaydaan baad raaci lahaydeen in yar maahane ee kulligood baaba shaydaanka raaci lahaayeen ayaa raaci lahaayeen ilaa ilaahay fadligiisa in ku joogaane marka culimadu waxay yidhahdeen ilaa qaliilantaa waxay u laabanaysaa laba meeloo lasoo dhaafay waidaa jaa-ahum amrun min almni aw alkhawfi adaacuu bihi ilaa qaliilan minhum wax yar oo iyagaas ka mida ayaa iska aamusayeen waxba baahinaynin xaggaa marka in loo celiyo tafsiir kale ibnu cabaas baana tafsiirkaas wato tafsiir kale wuxuu leeyahay lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum baa laga soo reebayaa ayb tafsiir saddexaadna sideedaba weeyaan oo haddii alla fadligiisu ounan ahayn intiinan yar xataa waa dhumi lahaydeen way macnaha faqaatil fii sabiili llahi laa tukallafu ilaa nafsak faqaatil haddaba dagaalan fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku dagaalan laa tukallafu xaal aan lagu kalifaynin ilaa nafsaka nafsadaada maahane cid kale xaal aan la kalifaynin waxarid boorri almu'miniina mu'miniinta ku boorri cala alqitaali ku boorri casa allaahu alla wuxuu xaqiiqo ku yahay an yakufa inuu celiyo ba'sa aladiina kuwii baaskooda kafaruu kufriyey kuwaa baaskooda inuu celiyo ayaa alla xaqiiqa uu ku yahay wallaahu alleh ashaddu isagaa darnaan badan ba'san xagga xarbada iyo baaska wa ashaddu isagaa darnaan badan tankiilan xagga cuquubadana allah ku darnaan badan aayaddan marka khitaab waxaad moodeysaa daahirkiisa nebiga adiga kaligaa dagaalka u baxa in la leeyahay ee khitaabkuna sidaas maaha ulajeedada oo nebigu ma jirin mar keligiis ou dagaalamay ma jirin mar walba waa lala socday dagaalkuna marka waa si jamaaci unbaa loo geli karaa hal qof isagu ma geli karee macnuhu waxa uu yahay yacni adigana dagaal gal waa lagu kalifayaa qof kastaoo muslimana saasaa loo kalifay ha dagaal galo macnuhu intaas weeyaan marka ibnu catiya sida uu tilmaamay kitaabkiisa almuxarar lwajiiska ee tafsiirka ah faqaatil dagaalan fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa ku dagaalan dhexdiisa laa tukallafu xaal aan la kalifaynin ilaa nafsaka maahani waxarid boorri almu'miniina mu'miniintana boorri oo cala alqitaali ku boorri aayadda kale oo suuratu lanfaal ku jirtaa tilmaamaysa nacam yaa ayuha nabiyu xarid lmu'miniina cala alqitaali tan marka taasaa lagu fasiraya casa allaahu waxaa alla wuxuu xaqiiqo ku yahay an yakufa inuu reebo uu celiyo ba'sa aladiina kuwii baaskooda kafaruu kufriyey inuu reebo buu alla xaqiiqo ku yahay ee ishkaal baa meeshan la keenayo ee mararka qaar gaaladii baaskoodii maba ilaahay ma celinayo oo waa musala musallidiinay noqonayaan ama musallatiin gaa muslimiintay ku noqonayaan sidee marka halkan alla wuxuu leeyahay waxaa xaqiiq ah inuu alla gaalada baaskooda celinayo qurdubi wuxuu leeyahay macnuhu alla baaskooda waa celinayaa hal mar hadduu celiyo wacdigaasi waa dhaboobay ee aayaddu ma dhehaysa mar kasta waa la celinaa baaskooda lama dhihin marar baaskooda ou soo fakanayaa jirto maaha nin qudro alle ay daciif tahay ou kasoo fakanaya maahane lixikmatin walibtilaa-in waliqhtibaarin ayb hal mar haddii intay marka soo weerartamaan baaskooda la celiyana waciidkii ay wacdigii aayadda wacdigii aayadda iyo ballanqaadkii waa fulay wallaahu alle ashaddu isagaa darnaan badan ba'san xagga baaska iyo darnaanta wa ashaddu isagaa darnaan badan tankiilan xagga cuquubada ayb oo ilaahay cuquubadiisa wax ka daran ma leh ayb baas markay noqotana hadda cidda uu baaskaasi ku rido meelay uga baxaysaa ma leh yacni isagii baa marka awood badan waay man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibu minha waman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflu minha wakana allahu calaa kuli shayin muqita man qofkii yashfac ergeeyo shafaacatan shafaaco shafaacada oo xasanatan hagaagsan yakun lahu u ahaadee isaga nasiibun nasiib baa u ahaanaya minhaa xaggeeda uga ahaanayo oo ajar buu ka helayaa waman qofkii yashfac ergeeyo shafaacatan ergo sayi-atan xun yakun u ahaadee lahu isaga kiflun culays iyo wisri baa minhaa xaggeeda uga ahaanayo wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday muqiitan mid awood badan calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiisa ku awood badan muqiitan ay shaahidan goobjoog shay kastaa waa og yahayo waa kor taagan yahay waa goobjoog ayuu u yahay mujaaziyan mid abaal marinaya saddexdaba waa lagu fasiray ayb aayaddanna marka aayadihii hore calaaqada ay la leedahay waxa ay tahay ninkii waxaa lasoo tilmaamay marka munaafiqiin iyo dibindaabiyadood macnuhu marka wuxuu yahay labadan koox ee dagaalamayso ee dagaalka iskula jirto ninkii nin walbaa kooxda uu gargaar siiyo ama uu garabkeeda noqdo oo uu garab ka saaro ayaa marka dembigiisu sidaas u noqonaya ayb oo qofkii mu'miniinta nebi maxamed iyo asxaabtiisa u kaalmeeyo mu'miniinta qofkii u kaalmeeyo garabkooda istaago ee iyaga markaa yacni wax u qabto ee dhibaatada iyo waxaa ka celiyo ajarkiisuu leeyahay waa ninkii sidaa u ergeeyo oo ka qeyb qaato wax yarba ha ku yeeshee ee wa bilcagsi ninkii marka diinta marka la dagaalankeeda iyo dhibaateynteeda iyo inay daciifto iyo ka shaqeeyana oo sidaa u ergeeyana iyadana dembigeedu leeyahay macnahaas marka calaaqada sidaasaa ka dhexaysay bacdil a-ima yidhaahdeen ayb mufasiriintu waxay u badan yihiin shafaacada la sheegaayo inay tahay sida mujaahid iyo xasanulbasri ay yidhaahdeen iyo ibnu zayd waxay yidhaahdeen aayaddu al-aayatu fi shafaacaati اnnaasi baynahum aayaddu waxay ka waramaysaa dadka ergada dhexdooda ka dhacdo fii xawaa-ijihim danahooda ayb faman yashfac marka qofkii ergeeyo shafeeco liyanfaca si uu qof muslima u anfaco falahu nasiibun ajar buu ayuu leeyahay waman yashfac qofkii ergeeyo liyadura si uu qof muslima u dhibo fahuwa falahu kiflun dembi buu leeyahay shafaacadaasna de marka meel weyn baa nebigu gaarsiiyo sal ll ly slam oo marka qof uu u yimaado dhibaataysan kaana idaa ataahu saaxibu xaajatin qof baahi qabo ama dan iyo duruuf ay ka muuqata marka u yimaado saxaabadiisuu dhex geli jiray markaasuu dhihi jiray ishfacuu tu'jaruu war ergeeya ergo wanaagsan ka noqda arrintani wayaqdi llaahu calaa lisaani nabiyihi maa shaa-a ilaahayna nebigiisa wuxuu ka xukumayaa carabkiisa waxuu doono yacni hadduu nebigu idiin duceeyo ducadaas waxbaa ku helaysaan sidaasuu dhihi jiray shafaacadu marka marna waxay noqotaa maal marna maalka waxaa ka qiimo badanayo wejiga warniyow dhibaatadaana ay hayso wejigaaga haddaad isiisana maanta waxbaan ku helayaa ee ninkaa wejigaagii ku sadaqayso si oo u ergey nebigu waa samayn jiray sala allahu calayhi wasalam xataa qadaayaad nin iyo naag isqaba iyo ka dhexeeya waa ka ergeyn jiray bariiro qisadeeda waa la socotaan ninkeedii muqiif addoon madow buu ahaa iyadana addoon bay ahayd waa ka hor xorowday marka iyadoo xor ah addoon inay hoos joogto kuma qasbana ikhtiyaar baa la siiyey marka inay ninkaa iska haysato doorato iyo inay fasakhato aada buu isaguna u jeclaayoo aada buu yacni qalbigiisu u siiyey markaabaa nebigu uu uga ergeeyey bariiru marka nebigu u tegay markaasu wuxuu yidhi dan ma ka leedahayo maku maa ku laabatid ma ninkaagii ninkaagaan marka aada dooratid oo la joogtid markaasi waxay tihi erge miyaa rasuul allow mase waa ay amraysaa may erge waayo erge un baan ahay adaa khiyaarka iska leh laa xaajata lii fiih ma rabay tiri aniga mar marka rasuulku xataa intaa waa samayn jiray waxay kutusahay marka shafaacadu macaanideedu waa badan tahay wejiga qofka in lagu taageero maal laga taageero xaggiisa macaanidaas oo dhan man qofkii yashfac ergeeyo shafaacatan ergo xasanatan wanaagsan yakun lahu u ahaadee ninkaa isagu nasiibun baa u ahaanayo minhaa shafaacada wanaagsan buu uga ahaanaya ajar nasiibkuna waa ajar waman qofkii yashfac ergeeyo shafaacatan erge sayiat sayi-atan xun yakun u ahaadee lahu isaga kiflun dembi iyo culays baa minhaa shafaacadaas xun xaggeeda uga ahaanaya wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday muqiitan mid awood ku awood badan mid awoodo mujaaziyan mid abaal mariyo calaa kulli shayin shay dhammaantiis waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha ninku markuu erga iyo haddii la sheegay ninku markuu erga yahay ninka uu u erga tegaayo dabcan marka marka usoo galo waa salaamaya salaamtii iyo axkaamteediibaa aayaddan marka ay kasii warantay tii hadda aan soo dhaafnay aayaddan munaasabada ka dhexaysa sidaas waay mar haddii qofku erga uu yahay qof ka yahay qofna u yahay qofka uu u yahay marka assalaamu calaykum buu dhahaya axkaamtii marka salaamta iyo aadaabteediibaa aayaddii ay ka warantay marka ayb waidaa xuyiitum waidaa haddii xuyiitum la idin salaamo bitaxiyatin salaan faxayuu salaama idinka biaxsana mid ka wanaag badan minhaa middaa la idin salaamay ow amase rudduuhaa radiya salaanto celiya in allaha alla kaana wuxuu ahaaday xasiiban mid xisaabid badan calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiisa halkan marka salaantii baa looga warramayaayo alla wuxuu leeyahay marka haddii la idin salaamo salaanta laysu salaamayaa ee radinteedu ay waajibeysana oo radinteedu ay waajibeysana waa assalaamu calaykum ama salaamun calaykum taas salaantanna marka waa salaam aada qadiim u ahoo horreysay bukhaari wuxuu wariyey aadam markii la abuuray alla uu abuuray ayaa wuxuu ku yidhi ordoo malaa'igtaas u tag salaan dhegeyso marka waxay kugu yacni orodoo u tagoo dhegeyso waxay kugu salaamaan fa inahaa taxiyatuka waa adiga salaantaaday noqonaysaa waduri wa taxiyatu duriyatika duriyadaadana waxay isku salaamaan bay noqonaysaa waa tegay marka assalaamu calaykum buu yidhi iyaguna marka waxay yidhaahdeen assalaamu calaykum ama wacalaykum assalaam marka xadiidkaa wuxuu tusayaa salaantu inay tahay qadiim dadka qaar marka jahligu ka batay oo yacni iska ah marka faranjigaas iyo marka ilbaxnimadaas iyo waxaa si kale u arko ama qaladka ka fahamsan waxay yidhaahdaan assalaamu calaykum salaam carbeed uhay nacam ma la beriyey iyo see la yahay iyo waxaas ku salaam waxuu iska dhigaa isaga marka soomaalinimada inuu jecel yahay nacam ma ahan soomaalinima ma jecla waa khiyaano iyo dibindaabyo uu rabo marka inuu salaantii ajarka lagu helayo ummaddan uga nuqsaamiyo waa shaydaanul insi waay nacam leanna wuxuu faafinayaa waa uun dadkaas inay la go-aan muslimiinta assalaamu calaykum marka taxiye carab leedahay maaha waa taxiyatu aadam sida nebigu tilmaamay salawaat ullaahi wasalaamuhu caleyh aadamna da carab ma ahayn isaga nacam bal carab isagay ka farcanmeen waa taxiye malaa'igta ay samayso ay wax ku salaanto malaa'igtu jinsigan bani aadamkaba ma aha iska dhaaf in carab la yihaahdee marka waa in salaanta islaamka o assalaamu calaykumta laysku salaamo iyadaa marka ninkii assalaamu calaykum yidhaahdo nebigu wuxuu tilmaamay nin baasaa yidhi cashrun ayuu yidhi mid kalea yimid assalaamu calaykum waraxmat ullaahi buu yidhi markaasuu yihi cishruun mid kalea yimid assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu halaahuun marka see tahay maxaa lagu helaa marka ajar lagu heli maayo laakiin assalaamu calaykum ta ajar baa lagu helaya salaanta maxaa laga wadaa macnaheed marka assalaamu calaykum marka la yidhaha assalaam waa ismun min asmaa illah magac magacyada alla ka mid a macnuhuna wuxuu yahay allaha salaamkaa ha ku ilaaliya waa duco ilaahay ha ku ilaaliya waay macnaheedu nacam amase assalaamu nabadgelya calaykum korkiina ah waa iga nabadgelaysaa waay nacam nabadgal nabadgal marka macnaheedu waxay tahay anna waa iga nabadgelaysaa inaad nabad gashana waa jecelahay qofku marka inuu yidhaha assalaamu calaykum haddana shar ou wado waa xun tahay marka nacam assalaamu calaykum intuu yidhaahdo sharna ou wado warkiisa iyo waa iskhilaafsan yahay waxa uu wado markaa ayb salaanta waxaa kalooy leedahay iyadana sidoo kale xugun qofka in marka assalaamu calaykum la yidhaha waa sunno in la radiyaa waa waajib waana farad kifaa'i ah haddii qofku uu yidhaha assalaamu calaykum majmuuca meesha fadhiso hal qof uu jawaabo wacalaykum assalaam uu yidhaha dembigii waa ka dhacay iya ninkaasaana ajarka helaya bes iyagan kale ma helayaan ninka radiyey baa helaya aayaddu waxaa kale ay aadaabta salaanta ka tilmaantay assalaamu calaykum marka la yidhaahdo faxayuu biaxsana minha wax ka wanaagsan biaxsana minha marka maxay noqonaysaa assalaamu calaykum markuu ku yidhaha wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi ina ugu darto hadduu waraxmatullaahi ku ekeeyana wabarakaatuhu ugu ziyaadi biaxsana minha inta saas haddii uu isagu dhammaystiro wabarakaatuhu gaarsiiyana adigana wabarakaatuhuda un ugu eke ayb waxaa kaloo iyadana salaantu inay marka wacalaykum assalaamu calaykum maxaa jamacaas looga dhigayaa assalaamu calayka waa la dhihi karaa jamacaasa fiican malaa-igtii iyo ayaa ku jiraysa ayb dadka qofka yar salaanta see loo kala bilaabayaa ninka yar ninka weyn isagaa salaanta ku bilaabaya dadka tira jamaacada yarna kuwa badan waa salaamayaan qofka lugeynaya socdana isagaa qofka fadhiya salaamaya ninka gaadiidka fuushanna ninka taagan ama fadhiya isagaa salaamaya ayb haddii marka ka gaadiidka saarani uu weyn yahay kan fadhiyana uu yar yahay ka weyn unbaa markaa salaanta bilaabaya leanna macno oo waxau wataa raakib waay waa mid markaa gaadiid fuushan waay salaanta marka gaalada in lagu bilaabo lama ogola oo assalaamu calaykum lagu bilaabo oo lama ogolo laa tabda-uuhum bisalaam buu yiri salaana ku bilaabinina muslimiinta iyagana dadka faasiqiinta ama dadka yacni mubtadicada ahna iyadoo iyaga canaan looga dhigayo arrintaa inay kasoo noqdaan la rabo oo lagu canaananayo darteed dadka ahlu cilmiga ama ahlu fadliga ah ee qofkaas ou isdhihi karo war dadkii culummada ahay baaba adiga salaantaada aan ku salaameynine war waxaan kasoo laabo oo isu dhihi karo waa looga aamus waa looga salaanta waa looga gaabsan karaa oo qisadii kacbu bnu malik saddexdii wacala halaathati aladiina khullifuu nebigu ma salaami jirin xataa bal xataa inuu ka radin jiray ma la arkaynin macnahaasna marka hadda waxaa samayn karo ninkii wax ciqaabi karo yaa wax ciqaabi karo waa qof isaga laga dambeeyo ama cilmi ha looga dambeeyo ama awood iyo suldo ha looga dambeeyo waxaa la rabaa qof ninkani uu isu dhihi karo war ninkii khayrka badnaa fadliga badnaa hadduusan ku salaamaynin adiga waa qaldan tahay ujeedkii waa in wax lagu xalliyo ee qofku hadduu iska dadbo wejigiisa xaggaa u dadbo ee ninkan kalena warba uusan u haynin inaad weji dadabtay iyo inaadan dadbin iyo salaantaadii lamaba socdaba maxay taraysaa markaas salaan inaad goysaa wax macnaa kuma dhisna maslaxana kuma dhisna ayb sidaasay aimadu ay sheegeen ibnu taymiya majmuuc lfataawa juska sideed iyo labaatanaad ayb salaanta marka waxyaabahaasay markaa leedahay waidaa haddii xuyiitum laydin salaamo bitaxiyatin salaan laydinku salaamo faxayuu salaama idinkana biaxsana mid ka wanaag badan minhaa salaantaa ka wanaag badan ow amase rudduuhaa celiya salaanta oo salaanta yacni ka radiya macnaheedu waxay tahay assalaamu calaykum hadduu yidhaha wacalaykum assalaam dhaha intii intii uu yidhiyoo kale in la-eg ayb ow rudduuhaana waa bannaan tahay waxaase fadli badan wanaagsan sunnaduna ay tahay in looga badiyo ayb intii uu isaga ku gaabiya in looga badiyo ninka bilaabayana waxaa fiican inuu wax reebo isaga in allaha alla kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay dhammaantiis xasiiban mid xisaabid badan allahu laa ilaaha ilaa hu waxaa kaloo salaanta intaanan ka bixin aadaabtii waxaa ka mida musaafaxada nimanku inay ismusaafaxeeyaan haweenka iyada dhe iyaga dhexdoodana inay ismusaafaxeeyaan nin ajnebiya iyo haween ajnebiya ajnebi kale ahna isma musaafaxeyn karaan laa iyadoo maro gacanta ku duuban walaa iyadoo qaawan midna leanna qabashada uu qabanayo haweentan jirkeeda hadday doonto maraba ha ka xigtee qabashadaas iyo badshigaa nebigu wuxuu ku tilmaamay nooc zina ah walyadaani tasniyaani wazinaaha wa zinaahumaa albadshu labada gacmood waa zinaystaan zinadooduna waa qabashada haween aan u banaanayna uu qabanayo waxaa kaloo ka mid ah aadaabta salaanta ee qofku haddii uu haween waa salaami karaa haddaan markaa fidna ee wax kale laga baqaynin assalaamu calaykum waa dhihi karaa nebigu haweenuu saas oo kale u salaamay laakiin gacanta ma gelinin ayb marka haddii ay sidaa tahay ama dad qofka uu kaa dheer yahay oo kale waxaa kaloo waxaa kaloo iyadana la reebay salaantu inay noqoto al-ishaaratu bilakufi gacmaha un in la ysaga ishaaro ama farta oo waxyaabaha nebigu uu reebay waxaa ka mid a qofku inuu sidan keliya yiraa qofuu salaamayaa bis haddii marka uu kaa fog yahay codkaaga uunan maqlaynin gacantii inaad taagto afkiina assalaamu calaykum aad ka tiraa waa bannaan tahay oo nebigu markaa ween buu gacantuu taagay culimadana marka waxay yidhaahdeen salaan iyo gacantaag isla socday far laysku salaamo salaanta yahuudda waa yidhi nabiga sal lla l slam far laysku salaamo sidanaa noqon karta dadka qaar marka way sameeyaan weliba dadka aadka ugu daahay dhulkaas gaalada waxaad arkaysaa siddeetan jir arbiciin sana khamsiin sana meelahaas joogo masaajidkii buu soo gelayaa sidaas u dhahaa assalaamu calaykum ma yaqaano salaantii yacni dhaqankii islaamkaa ka dhumaayo qofka hadduu ku daaho dhul ajnabi hadduu ku daaho dhaqankii islaamka waa ka dhumaa afartan konton sano marka uu joogo waxuu qariib wuxuu qariibsanayaa waxyaaba islaamka mutaqarir ku ah waa annagaan aragnayba wax mutaqarir ku ahbaa in laga dhaadhiciyo uu u baahanayaa sida gaalkaas oo kale marka mashaakilku ay mashaakilka ay leedahay taasna marka ma banaana iyadana waxaa kaloo iyadana baabkan ka mida qofku inuu mar kasta jeclaado marka la salaamayo in loo istaago iyadana halis waana nabigu sal l slam wuxuu yihi man axaba an yutamahala lahu nnaasu qiyaama falyatabawa maqcadahu min annaar qofka jecel mar walba inay dadka u istaagaan jecel meeshuu naarta ka geli lahaa ha diyaarsado haddaa adiga jeceshahay way qofku hadduusan jeclayn loona istaago waa laga fiican yahay inuu iska fariista fariista yidhaahdaa fiican leanna nebigu ma jeclaynin loo istaago ma jeclaa jirin oo saxaabada waxay yidhaahdeen nebigu cid naga jeclayd iyadoo aanay jirin saxaabadiisa ka jeclayd haddana markay salaamayaan iyo kale mu istaagi jirin saxiix qofku hadduu safar kasoo galo nicmo hadday kusoo ziyaado waalidka iyo ilmihiisa iyagu waa isu istaagi karaan nusuusaana kusoo aroortay laakiin sida kale calaamad inay iska noqoto waa laga fiican yahay masalada alimaamu nawowi kitaab atarkhiis layraa buu ka qoray isaga wuxuu leeyahay waa bannaan tahay in loo istaago qofka isaga inuu jeclaado ma ahan laakiin ixtiraam iyo cilmiga iyo la tacdiim la tacdiiminayo cilmigu xambaarsan yahay iyo haddii loogu istaago laa ba-sa buu leeyahy kitaab buuna ka qoray masaladaasna allahu alle laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahan layajmacannakum lawallaahi yajmacannakum wauu idin kulminayaa oo idin kulminayaa alleh ilaa yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamaha intii kaabuu idiin soo ururinayaa laa rayba wax shakiya fiihi dhexdiisa ma ahanin arrinkaas waman yaa asdaqu ka run badan min allaahi alle yaa ka run badan xadiidan xagga warka iyo sheekada yaa alla ka run badan subxaanahu watacaala qur-aankan marka waa run allahna ku hadlay subxaanahu watacaala allaahu alle laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga ma ahan layajmacannakum lawallaahi yayajmacannakum alla waa idinsoo ururinayaa oo idinsoo ururinayaa ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamo intii kaabuu idinsoo ururinayaa laa rayba shaki fiihi dhexdiisa ma ahaanin waman yaa asdaqu ka run badan min allaahi alleh xadiidan xagga warka yaa alle ka run badan yani warka alle yeela oo maqla way famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayni wallahu arkasahum bimaa kasabuu halkaana alla qadiyad kaloo ka warramayaa ku saabsan heshiisyada iyo qaababka loola tacaalaya arrimahaas ayb yuu aada uga warramayaa marka aayaadkaani waxay ka mid tahay min abwaab waxaa weeyaan min asiyaasati sharciya ka mida ayb oo si daqiiqa oo rabbi subxaanahu watacaala uu uga warramayo sababu nusuulka aayaddana waxaa la yidhi dhowr sababood baa la sheegaa bukhaari wuxuu warinayaa isaga min xadiidi zayd bni thaabit markii uxud loo socday suuratu aali cimraanna waa kusoo marnay waa kii cabdullaahi bni ubay ciidanka saddex meelood meel lasoo go-ay markii uu lasoo go-ay bay muslimiintii isku khilaafeen arrinkaa shanigiisa oo qaar waxay yidhaahdeen nimankan aan layno cabdullahi binu ubay iyo raggii la go-ay iyo maya ma laynayna naga daaya kelmadii bay ku dhawaaqayaan nimankan naam saas isku khilaafeen aan dilno oon layno iyo maya ma laynayno aayaddan marka allah kasoo jawaabayo wuxuu yidhi maxaad munaafiqiinta sha'nigooda laba kooxood ugu tihiin allahba kuwaas dabagediyayo afka dhulka u dhigaya nacam ayb sababu nusuul sidaas waaye bukhaari baana warinaya kitaabu tafsiir mid kale sababu nusuul kale wuxuu leeyahay aayadda waxay ka waramaysaa dad markaa iyagu munaafiqiin ahaa dad yacni waxaan ujeedaa maka kasoo tegay madiine iyagu markaa yimaadeen yay ku mujaahid baa isaga wuxuu leeyahay waa dad madiine usoo baxay islaameen dabadeedna ridoobay oo rasuulka ka idin qaatay inay maka u laabtaan alaab iyo xoogaa waxbaa naga jiray dhehen maka alaabtaasaan keensanaynaaye na fasax iska taga waa iska tageen dadkaa marka way ridoobeen makayna isaga nagaadeen kuwaasay marka muslimiintu isku khilaafeenoo waxay yidhaahdeen marka mid yiraa kuwa waa munaafiqiin iyo kuwa yiraa may waa mu'miniin annagu nimanka iyagoo iimaanay nooga tageen mujaahid sidaas uu yidhi aimada qaar kale waxay yidhahdeen mufasiriinta waxay kusoo degtay dad reer quraysh ah madiinay soo galeen waa islaameen kadib waa shallaayeen way baxeen marka sidii waxay iska dhigeen dad meelahan bannaanka iyo ubaxbaxayo ugaarsi iyo tanasuh iyo waxaa u baxayo inay soo bannaanada iyo ay aadaan markay fogaadeen madiine ka fogaadeenna warqad bay nebiga usoo direen ay leeyihiin innaa cala aladii faaraqnaaka calayhi min aliimaani annagu iimaankii aan kaaga tagnay waa ku taagannahay walaakina jtawayna almadiina annagu madiine waa ku xanuunsannay washtaqnaa ilaa ardinaa dhulkeenanna u xiisnay kadibna marka way waa iska tageen nimankii marka sidaa yeelay oo shaam tijaaro ugu socdo oo alaab quraysh leedahayna wadaa soo maray madiina ile marinkoodu ahaaye markaasay muslimiintu isku khilaafeen waa dilaynaa iyo maya lama dagaalayno macaanidaas dhan baa la sheegay qolo aan marka yacni iyaguna maka aan kasoo hijroonin oo gaaladii marka mushrikiintana garab siinayay ayay aayadda kusoo degtayna waa la yidhi marka kuwa maka joogay muslimiin ahaa oo aan soo hijroonin oo dabadeed marka gaalada garab siiyeyna inay macaanidu inay sidaas tahayna siyaaqa aayadda gadaale yaa tilmaamaya nimankan hadda la tilmaamaya waa niman aan soo hijroonin si kastoy ahaataba adu macaanidaasay aayaddu kusoo degtay allah wuxuu leeyahay famaa lakum maxaa idiin sugnaaday maxaa lahaantiina ahaaday fi'atayni laba kooxood xaal aad tihiin fi lmunaafiqiina fi shani lmunaafiqiina munaafiqiinta shanigooda marka fiateyni waa la xaaleynayaa waxaana markaa lagu awilayaa ay mutafariqiina le laba koox haddii la sheegay khilaafaa jira soo maha mukhtalifiina mutafariqiina yaa laga awilaa marka famaa lakum maxaa idiin sugnaadoo lahaantiina ahaaday fi'atayni xaal aad tihiin laba kooxood oo kala tagsan fi lmunaafiqiina ku kala tagsan fi shani lmunaafiqiin marka filmunaafiqiina macnaha fi'ateyni laga awilayaa lagu tacallujinaa marka ayb ilaa fi'ateyni sidaan hadda waxba looguma tacallujin karo leanna marka jaari majruurka waxaa lagu tacallujinayaa waa ficil ama wax macno ficil leh fi'ateyni hadda iyada ficil maaha macno ficilna ma laha laakiin marka lagu awilo mutafariqiina ismu faacilaa kasoo baxayo ismigaa faacil baana filmunaafiqiinadan lagu tacallujinayaa macnuhuna marka sidan buu noqonayaa famaa lakum maxaa lahaantiina ahaaday oo idiin sugnaaday fi'atayni xaalaad tihiin laba kooxood kuwa u kala tagsan filmunaafiqiina fii shani lmunaafiqiinana ugu kala tagsan wallaahu walxaal allaahu allana arkasahum ou dabagediyey celiyey munaafiqiintii bima oo gaalnimadii uu u celiyey bimaa kasabuu bisababi kasbihim kasabkooda iyo shaqadooda wixii ay shaqaysteen darteed walxaal allaahu allana arkasahum uu celiyey ila lkufri uu u celiyey u dabagediyey bimaa kasabuu bisababi maa kii sababtiis kasabuu ay kasbadeen darteed aturiiduuna ma waxaad doonaysaan oo rabtaan an tahduu inaad hanuunisaan man inaad hanuunisaan duul adala allaahu alla uu dhumiyey waman axadkii yudlil ou dhumiyo allaahu alleh falan tajida lahu u heli maysid isaga sabiilan dariiq uu ku hanuuno maxaad isaga mashquuli maxaa isaga mashquulinaysaan buu alla leeyahay nimanka allah kufrigii u celiyey qalbigooda ku jiray baa loo celiyey waxay shaqaysteen baana loogu celiyey marka maxaa isugu khilaafeysaan oo laba koox ugu kala noqonaysaan ma dadkaas inaad hanuunisaan oo xaalkooda toosisaan baa rabtaan ma toosin kartaan ayb marka asxaabtiina war khilaafkooda intaa unbaa lagu ekeeyey meeshaa marka waxaad dareemaysaa haddii arrin noocaas oo kalea dadku intay isku khilaafaan ay dhacdo war qofkani yacnii in la dilow mudan yahay maya ma mudna waa munaafiq iyo maya islaamkii buu ku dhawaaqayaa aan joogno macaanidaa haddii markaa dadku isugu khilaafaan dad khilaafkoodu saa'iq yahayna ay yihiin midna ma ceebaysnaanaya markaasna leanna saxaabadii hadda mid gaar loo ceebeeyo waa qaldan tahay iyo la yiri ma jira ma jiro wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu wadduu waxay jeclaysteen low takfuruuna haddaad kufrin lahaydeen kamaa sidii kafaruu iyaga ay u kufriyeen oo kale fatakuunuuna waxay jeclaysteen inaad ahaataan sawaa'an jin inaad ahaataan bay jeclaysteen fatakuunuuna marka takfuruunaday ku cadfan tahay wadduu waxay jeclaysteen low takfuruuna inaad gaalowdaan kamaa sidii kafaruu iyaguba ay u kufriyeen wadduu waxay jeclaysteen low takuunuuna inaad ahaataan sawaa'an isku mid inaad ahaataan bay jeclaysteen ayb xaasidnimada ku jirta falaa tatakiduu ha ka dhiganina minhum iyaga xaggooda owliyaa ha ka yeelanina gacal ayb iyo garab ha ka dhiganina nin diinta inuu dibin daabiyeeyo oo dhib ku hayo oo diintii inay kor aadaba aan rabin ninkaa yacni waxba gacal ha ka dhiganina garabna ha siininina walaa tatakiduu ha ka dhiganina minhum iyaga wliyaa haka wali wli falaa tatakiduu ha ka yeelanina minhum iyaga xaggooda awliyaa awliyaa ha ka yeelanina iyagaas xataa intii yuhaajiruuh ay ka hijroonayaan fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa ay kusoo hijroonayaan ayb marka dad aan soo hijroonin waayo kuwaan marka hijradu marka macno weyn inay ku fadhisaa meeshaas kaaga cad walo iyo garab iyo hiil iyo hasiininina ilaa ay kasoo hijroodaan oo ay idinka idinku saf noqdaan ayb faintawa hijrada marka axkaamteeda iyo waxaan ugu tegi doonaa aayadaha soo socda suuradda lafteeda ku imaanaya in aladiina tawafaahum lmalaa-ikatu daalimii anfusihim meelahaas fain tawallow hadday jeestaan oo ay markaa yacni jeestaan ay soo hijroon waayaan fakhuduuhum fakhuduu qabtahum iyaga qabta waqtuluuhum dila xaysu meel wajadtumuuhum aada ka heshaan kuwaas sidaa yeelaya munaafiqiinta ah walaa tatakiduu ha ka yeelanina minhum iyaga weliyan garab ha ka yeelanina iyo kuwo markaa owliya ha ka dhiganina walaa nasiiran kuwa idiin hiliyo idiin yacni aada gargaarsataan ha ka yeelanina kuwaa warkoodii waa dhammaaday marka ila aladiina kuwii ma ahane yasiluuna la xiriirayo ilaa qowmin qolo kuwaa maahane kuwaa iyaga hallayninina marka ila aladiina istitnaahan in la fahmo waa muhiim kuwan la soo reebaya maxaa laga soo reebaana waxaa laga soo reebayaa waq fain tawallow fakhuduuhum waqtuluuhum sow ma ahayn qabta oo dila ila aladiina kuwii maahane kuwaas ha dilinina waay ee laga soo reebi maayo falaa tatakiduu minhum wliyaaa iska jir awliya ha ka dhiganina gacal iyo garab ha ka dhiganina ila aladiina kuwii maahani sidaas maaha macnuhu gaalku ama xarbi ha ahaado ama dimi ha ahaado ama mucaahad ha ahaado marna muwaalaad ma la sii kara nacam baabka marka muwaalaadku waa xiran yahay isaga nacam mar haddii iimaanka asalkiisii laga waayey wax muwaalada lama siina xataa midka dagaalkiisa aan lagu ogolayn dagaalkiisa aan lagu ogolayn laakiin jacayl iyo garab iyo hiil ma leh isaga walidalika alimaamu lbaqawi marka masaladan waa baraarujiyo wuxuu yihi ila aladiina yasiluuna ilaa qowmin wahada alistinaau yarjicu ila alqatli laa ila almuwaalaati u noqon maayo liana muwaalaata alkufaari walmunaafiqiina laa tajuusu bixaalin sina uma banaano yidhi marka kuwa iyaga muwaalaadkooda marka muwaalaadkii iyo dilku iskuma xirna laakiin qofka isagoon wax wala aan la siinaynin baa haddana in la dilaa aynan banaanaanaynin marka arrimo isku xiran maaha arrimahana qofka haddii fahamkoodu uu ka wareero ama ifraad buu ku dhacayaa ama tafriid inuu marka xaggaas kala aado oo uu guluwi sameeyo ama inuu xagga kala aado oo uu gaabiyo oo isagu marka aada u gaabiyo waxaana ka dhalatay caqaa'idka khawaarijta iyo murji-adu waxyaabaha ay ka dhadhalanayaan ay ku jiraan ila aladiina kuwii maahane oo kuwaa yacni hadilinina iyaga yasiluuna la xiriirayaan ilaa qowmin qolo qolada oo beynakum dhexdiina iyo wa beynahum iyaga dhexdooda miithaaqun uu yahay qoladan marka yaa waaye dadkan munaafiqiinta xaalkan u dhaqmo la dila ayaa la yidhi haddii laakiin iyagu ay qolo idinka aada la heshiiseen oo heshiis aad la dhigateen dagaal jooji yacni xabad joojin iyo heshiis aada la gasheen qoladaas hadday la xiriiraan oo ay ku jaal noqdaan oo ay iyagu markaa yacnii heshiiska qoladaa gashay ay dhinac ka noqdaan markaa ha dilinina lianna xugunkoodu kuwaas oo la xugun noqona walidaalika nebigi iyo iyo mushrikiin quraysh markay heshiiska la kala saxiixanayo xudaybiya khusaacana waxay gashay safkii nebiga reer beni bakarna waxay galeen quraysh safkeeda ninkan marka qolada aada la heshiisay xugunkooda hadduu galo qoladaas uu la xugun yahay hadhow marka hadduu isagu dagaal iyo muslimiinta wax ku sameeyo heshiiskii waa buray leanna waa isku mid labada qolo kuwii aada la heshiisay iyo kuwa marka iyaga xugunkooda ku jira waa isku mid waana masale marka siyaas sharciya ka mid a oo yacnii cuhuudda iyo abwaabtaas looga warramo iyagana waxaa laga rabaa qoladii heshiiska yacni iyaga ku safka noqotay inay mas-uul ka noqdaan walidaalika fatxu maka nebigu muxuu maka ku galayna wuxuu ku galay reer beni bakar baa waxay jebiyeen heshiiskii khusaacay u galeen habeen madow daday ka laayeen quraysh meeshii la rabay inay qabato ma qabanin hubay ku saacideen arrintii marka nebiga uu maqlay heshiiskiina uu jabay iyagana ay sabab u noqdeen waa weeraray marka iyaga marka heshiiska qolada lala dhiganayo qoladii ku saf noqotaana qoladaasay la xugun yihiin ila aladiina kuwii maahane yasiluuna la xiriirayeen ilaa qowmin qolo qolada oo beynakum idinka iyo wa beynahum iyaga dhexdooda miithaaqun uu yahay heshiis ow amase jaa-uukum idin yimaadeen yasiluunaday ku cadfan tahay ila ladiina kuwii maahana jaa-uukum idin yimaadeen xasirat suduuruhum qad xasirat xaal ay ciriirtiyoontay suduuruhum laabahoodu ay ciriirtiyoomeen maxay laabahoodu ka ciriirtiyoontay an yuqaatiluukum inay idinla dagaalamaan idinka ow amase yuqaatiluu inay la dagaalamaan qowmahum qoladooda qoladanna waa qolo kale nimankan marka madiina idinku yimaadeen annaga waxay yidhaahdeen adigana dagaal ku raaci mayno qoladeennana dagaal u raaci mayno oo inaan adiga kula dagaalanana ma rabno qoladeenna inaan la dagaalanana ma rabno ammaanaan rabnaa marka ayb qolada iyaguna la dili maayo mana lala dagaalayo waa kuwana marka waa qolo labaad ayb ow jaa-uukum ila aladiina kuwii maahna jaa-uukum idin yimaadeen xasirad xaal qad xasirad ay ciriirtiyoontay suduuruhum laabahooda qalbigooda muxuu ka ciriirtiyoomayna an yuqaatiluukum can qitaalikum idinka dagaalkiina ow amase yuqaatiluu qowmahum can qitaali qowmihim qoladooda inay la dagaalamaanna way ka ciriirtiyoontay nacam marka idinkiina waa ka nabad gasheen qoladii ay ka dhasheenee dagaalka markaa aada kula jirtaanna waa ka nabad galeen kuwaas iyaga marka iyagana waa la dhaafayaan ayb laa yuqaatiluunakum maca qowmihim qowmkooda iyagoo la jirana idinla dagaalami maayaan walaa yuqaatiluuna qowmahum macakum qowmkoodana inay la diriraan ma rabaan idinkoo iyaga idin idinka iyagoo idinka idinla socdaan ayb qoladanna marka kuwaas wahay iyagana ayb walow shaa allaahu hadduu alla dooni lahaa lasallatahum ilaahay waa diri lahaa calaykum korkiina uu ku diri lahaa falaqaataluukum waa idinla dagaalami lahaayeen intay dadkooda soo raacaan nicmo alla waayo kuwan allah qalbigooda rucbi iyo argagax geliyey inay idinka idinla dagaalamaan oo ay dadkooda biiriyaan alla hadduu doono waa yeeli karay qalbigooda inuu rucbigaa ka saaro oo ay dagaalkaas badiyaan dadka idinkula jiro laakiin allah kuwaan idiinsoo jiiday oo idinka nabadgeliyey walow shaa allahu allah hadduu dooni lahaa lasallatahum waa diri lahaa kuwaas calaykum korkiina uu kusoo diri lahaa falaqaataluukum waa idinla dagaalami lahaayeen haddaba fain ictazaluukum hadday idinka dheeraadaan falam yuqaatiluukum ouna aynan idinla dagaalamin wa alqow ay tuuraan ilaykum xaggiina assalama hoggaansan inay idiin hoggaansan yihiinoo heshiis ay markaa idiinsoo tuuraan oo idiinsoo ridaan oo ay heshiis ogol yihiin famaa jacala allaahu alla ma yeelin lakum idinka idiinma yeelin calayhim kuwaa korkooda sabiilan jid aad ku dishaan malihidiin waa idinka mar walbaa yacnii dagaal axkaamaad daba socoto kan dilkanna ma dili kartid baa lagu leeyahay nacam adiga dooqaaga iyo rabitaankaaga iyo wax kugu jiro inaad marka dagaalka iskaga wada ma aha nacam ayib seeftu marka hadday weyso cilmi haga hadday weyso ee iyadaaba dhib fara badanba la imaanaysa nacam meelna ma gaarayso qurdubi wuxuu leeyahay walow shaa allahu lasallatahum calaykum waxaa laga wadaa hadduu alla doono kuwaasuu qalbigooda adkaynayaayo idinku dirayaa maxaana keenaya dembi idinka aada gelaysaan mararka qaar jihaadkii dhexdiisii baa dembi lagu dhex gala dembigaasi wuxuu keenaa guuldarro wuxuu keenayaa cadowgaagii inuu awood fara badan kugu yeesho waxaasoo dhan baabkan ayb fain ictazaluukum hadday idinka fogaadaan falam yuqaatiluukum aynan idinla dagaalamin wa alqow ilaykum ay idiin tuuraan assalama alistislaama hoggaansan famaa jacala allaahu alla ma ka dhigin lakum idinka idin idinkagama dhigin calayhim iyaga korkooda idin idinma yeelin sabiilan wax jida oo aada markaa kula dagaashaan satajiduuna aakhariina yuriiduuna an ya'manuukum waya'manuu qowmahum kulamaa rudduu ila alfitnati urkisuu fiiha kuwana koox kaleoo munaafiqiintii ka mida oo xugun kale leh kuwaan marka qoladan hadda aayaddan u tilmaamayso nebiga waxay u muujinayaan islaamnimo kuwii hore islaamnimo ma muujinaynin ayaga dayib gaalay ahaayeen qoladooday kasoo tageen annaga kula dagaalami mayno qoladaasna aada dagaalka kula jirtaana ma la dagaalayno waa la iska daayay marka ayb kuwan laakiin muslimiinay sheeganayaan banaan ayb si ay ugu nabad galaan oo ay uga nabad galaan dilka waana gaalo xaqiiqatan dabari sidaas uu leeyahay qoomkooduna waa ku og yihiin arrintaas markay qoomkooda la jiraanna sanamkay la caabudaan oo waxa ay qoomkoodu samaynayaan ay la sameeyaan si ay kuwaan ugu badbaadaan qoladaas marka yaa aayaddan satajiduuna aakhariina ay ka warramaysaa ayib satajiduuna waxaad heli doontaan aakhariina kuwo kale ayaad arkaysaan ood helaysaan yuriiduuna kuwaasoo yuriiduuna rabaan an ya'manuukum inay idinka idinka nabad galaan ayb an ya'manuu inay idin nabadgeliyaan dhakum idinka waya'manuu ay nabadga ay nabadgeliyaan qowmahum qoladoodana kulamaa mar kastoo rudduu la celiyo ila alfitnati shirkiga loo celiyo mar walbo shirki laga dalbado urkisuu waa la dabagedinayaa fiihaa yacni shirkiga dhexdiisa iyo fitnada ayaa lagu dabagediyaa mar allaale markii gaalnimo la weydiisto waa aqbalayaan kuwaan marka macnahaas ay leeyihiin fain lam yactaziluukum haddaynan idinka dheeraanin kuwaas ayb ayb yuriiduuna waxay rabaan buu yidhi an ya'manuukum inay idinka markaa idinka nabad galaan waya'manuu qowmahumna ay ka nabad galaan kulamaa mar kastoo rudduu la celiyo ila alfitnati fitnadii loo celiyo shirkigii waayo fitnada marka loogu yeero urkisuu waa la dabagediyaa fiihaa fitnada dhexdeeda lagu dabagediyaa fain lam yactaziluukum haddaynan idinka dheeraanin kuwaa marka xukunkooda waa kan wayulquu aynan ridin ilaykum xaggiina assalama alistislaama hoggaansan aynan idinsoo tuurin wayakuffuu aynan reebin aydiyahum gacmahooda idinka aynan idinka reebin fakhuduuhum qabta kuwaas waqtuluuhum dila xaysu meel taqiftumuuhum aada ka heshaan kuwaa marka xukunkoodu iyagana waa sidaas waulaa'ikum wa ulaa'ikum kuwii naas jacalnaa lakum waxaanu idiin yeelnay idinka calayhim korkooda suldaanan xujaan idiin yeelna oon idiin siinay xujada oo mubiinan cad xujo aad ku dishaan iyo daliil aad kula dagaalantaan baan idiin yeelnay qoladanna xaalkoodu marka iyaguna sidaas isku soo duubduub marka aayadahan muxkamo miya masoo mansuuqa akharula'ima waxay leeyihiin mujaahid iyo keyrkiis aayaadkani waa mansuuqa waa la nasakhay waxaana lagu nasakhay suuratu baraa-a aayadaha ku imaanaya oo heshiisyada wixii sidii loo buriyey iyo wixii heshiis lahaa afar bilood iyo waxoodii in loo yacni kii heshiis lahaa muddadiis in loo dhamaystiray kii kale in laga dhigay afar bilo aan heshiis lahayn afar bilood la siiyey iyo waxyaabahaasay marka ku imaaneysaa ayb aktarulaima marka waxay leeyiin aayaadkan waa mansuuqa waxaana lagu nasakhay cuhuuddaas oo dhanba in la tuuray oo lagu tuuray suuratu baraa-a aayadaha ku imaanaya macnaheeduna maaha heshiis oo dhan waa la tuuray maaha heshiisku waa jiraa isaga lama nasakhin laakiin tartiibtan iyo xaalaadkan weeyaan waxaa a-imadu ay ka war ay ka warramayaan ayb hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed